halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankiyo sagaaliyo afartanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha disembar waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo sahre ciidla nuur
ilaa iyo hadda dadka dhimashada oo la xaqiijiyey waa sideed qof oo uu ku jiro ilmo yaro sidee iyo toban bilood jira waxaa kaloo dadka ilaa hadda guryahoodii laga soo daadgureeyey waa boqol iyo lixdan kun oo qof dadkaasoo dowladdu ay usoo daadguraysay meelo ay ugu tala gashay iyo iskuullo ka baxsan goobaha ay dhibaatada gaadhay daadadkan waa kuwii ugu xumaa ilaa laba kun iyo tobankii oo ka dhaca waddankan maleeshiya
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamac xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyada wax ka barata dalka maleeshiya oo ka warramaya daadad xoog badan oo ku fatahay dalkaasi oo barakiciyey kumannaan qof khasaare ballaadhanna soo gaadhsiiyey dalkaasi waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kaleed idaacaddeenna saakiiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigtay mid ka mida saraakiisha al-shabaab ururka ahlusunna waljamaaca oo dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay hubaynayso kooxo dagaal kula jira ururkaasi oo ku dagaalamaya gobollada dhexe ee soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka tobannaan kun oo saraakiil booliska ah oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalkan maraykanka ayaa isugu yimi magaalada new york sabtidii shalay iyagoo u murugoonaya dhimashada mid ka mida laba sarkaal oo shalayto oo iyagaan dhahda ee labaatankii bishii disembar jidgooyo loogu sameeyey magaaladaasi new york in ka badan shan iyo labaatan kun oo sarkaal ayaa goobjoog ka ahaa kiniisad lagu qabanayay murugada amaba tacsida sarkaalkaasi dhintay oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden barasaabka ah gobolka new york andrew cuamo iyo duqa magaalada new york bill de balazio labadan sarkaal ayaa jidka loo galay iyagoo maraya dariiqa brooklyn street ee magaalada new york xilligu ay ku guda jireen shaqadooda kormeerka magaalada iyo sugidda amniga halkaasi uu kaga soo baxay nin hubaysan oo la sheegay inuu xilligaasi uu falka u geystay saraakiisha saacad ka hor uu saaxiibadii toogasho kusoo dhaawacay
kooxaha badbaadada dalka maleeshiya ayaa la hardamaya inay samato bixiyaan kumanaan qof oo ay saameeyeen daadad xoog badan oo ku fatahay gobollo ka mid a dalkaasi wararka ka imanaya dalkaasi maleeshiya ayaa sheegaya in maalintii sabtidii in ka badan boqol iyo lixdan kun oo qof ay ku barakaceen roobab lexaad leh oo daadad khasaare badan dhaliyey oo geystay oo ka dhacay ilaa iyo siddeed gobol oo dalkaasi ku yaala ra-iisul wasaaraha dalkaasi najiib rasaaq ayaa ka noqday fasax oo ku dalxiisayay gobolka hawaaye dalka maraykanka si uu u hogaamiyo kooxaha gurmadka qaranka ee u gurmanaya dadkaasi ay musiibooyinka daadadku ku habsadeen waxaana ra-iisul wasaare rasaaq sabtidii shalay uu gaadhay adhaadee uu gaadhay mid ka mida goobaha ama gobollada ay sida ba-an daadadku waxyeeleeyeen ra-iisul wasaaraha maleeshiya ayaa toddobaadkii hore la arkayay isagoo sawire la galay madaxweynaha maraykanka barack obama iyaga oo wada ciyaaraya ciyaarta goolfka
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sidaad idaacadaha iyagii shalay iyo xalayba ku maqasheen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab kaasi oo lagu magacaabo sakariya ismaaciil xirsi sarkaalkan oo lagu qabtay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa sheegay in ururka al-shabaab uu ka baxay sanad ka hor xidhiirkan ah uu u socday isagiiyo dowladda soomaaliya maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba warbixintaasi inoo haya isagoo ku sugan stuudiyaha
zakariya ismaaciil waxaa lagu sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab hase yeeshee in muddo ah baa war lagama haynin meesha uu ku sugan yahay shalay ayay ahayd markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya uu v o a u xaqiijiyey in zakariya ismaaciil xirsi uu gacantooda ku jiro waa kan jenaraal cabaas ibraahim gurey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka gedo oo ka hadlaya qabashada zakariya ismaaciil iyo sidii ay ku ogaadeen inuu ceel waaq oo meeshii lagu qabtay ahayd uu joogo saakay cabaalihii laba saac iyo bar yaan ka wareernay degmada ceelwaaqo oo ciidamada dawladda soomaaliya c f g-da gacanta ay ku hayaan inuu dhowr habeen bari degmada ceelwaaqo meel kamid ah isla markaasna dhulka asaga ataag baan ku qaadnay fikriyo iyo xokeyntiisaba gacanta ay ku dhignay gacanteedana si buuxa ay ugu jirta hadda waktigii imaaday waktiga ka dambeeyba rag badan baa anagu noo shaqeyno oo dhinacad ah shacabkaa shaqeeyo ciidankaa shaqeeyo waxay noo sheegeen in dad maxaa kuraa al-shabaab looga shakiyey ama ah guryo meeshantan degmada aalwaaqa kamid ah lagu arkay sidaas awgeed aan ka shekinay meesha ayad operation baanu ku qaadnay maxaa kula awood ciidan ah sakeriyo iyo xoghayntiisa oo ku qabanay waxubeena halba socod ka sitay
sakariya ismaaciil xirsi oo oo qabashadiisa kadib isagoo aan laga duubaynin la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in ururka al-shabaab uu ka baxay in muddo ahna uu ka maqnaa islamarkaasna wada hadal uu kula jiray dowladda soomaaliya arrintaas oo jenaraal cabaas ibraahim guray uuna idaacadda v o a u sheegin hase yeeshee guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil oo isna v o a ay wareysatay ayaa sheegay inuu xidhiirka zakariya ismaaciil iyo dowladdu uu jiray hase yeeshee ciidankii qabtay ayna arrintaasi ka warhaynin
waxaysan la socon xiriirkii hore u jiray baysan la socon maxaa yeelay wakti adag oo xasaasi ah lagu jiraa muddo dheer baan arrintaa laga shaqaynayay marka la isku soo duubo sakariye kooxihii shabaab wuu ka soo baxay waxaa jiray xiriir dheer baa jiray oo muddo sanad iyo wax dheera laga wada shaqaynayay gobolka dowladda federaalka ah iyo muxuu ahaa dowladaha dariska intaba arrintaasu qaybo kamid ahba muxuu ahaa xiriirkaasi way ku lug lahaayeen waxay ahayd in muxuu ahaa uu halkan xarunta gobolka ay yimaado waxay u suuroobi weyday in uu muxuu ahaa fursad u helo sida uu ku imaan lahaa marka sidaas ayuu muxuu ahaa degmada ceel waa ku tegay
matt briden madaxii hore ee guddiga dabagaalka hubka ee soomaaliya eritrea oo ah guddi la shaqeeyay qaramada midoobay ayaa haddaba idaacadda v o a ay wax ka weydiisay heerka uu zakariya ismaaciil ka joogay ururka al-shabaab xog waraysi aan anigu qayb ka ahaa saraakiil hoose oo ururka al-shabaab ka tirsan ayaa ku sheegay inuu ka mid ahaa madaxda sarsare ee ururka al-shabaab iyo qaybta amniyaadka laakiin sidaa aan u gartay waxaa laga yaabaa in xilkaasi laga qaaday amaba meel kale loo wareejiyey sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii oo markaas xil sare oo kaasoo kalea una haynin markii la qabtay waxaana jira mala awaal ku saabsan inay iska hor yimaadeen iyo in kale amiirkii al-shabaab axmed cabdi godane ayuu yidhi mat briden oo arrimaha argixisada aqoonu leh ayaa sheegay in zakariya ismaaciil uu xubin sare ka ahaa ururka al-shabaab iyo weliba qaybta amniyaadka darteed ay arrintaasi keentay in indhaha maraykanka iyo dalalka kale dibaddu ay soo eegaan maraykanku si soka ayuu la socday inta awooddiisa ah saraakiil hoose oo al-shabaab ka tirsan dhowr sanaba iyada oo iyada oo xiriirkoodu xiriirkooda uu dhegeysan jiray amaba dad iyaga ku dhex jira uu ku dhex beeri jiray markaa sheeki kuma jiro inuu xubin sare ka ahaa ururka qaybna ka ahaa amniyaadka waxa uu ahaa mid ka mida madaxda al-shabaab ee dowladaha dibaddu ay welwelka ugu badanka qabaan maadaama qaybtii uu ka tirsanaa ay mas-uul ka ahayd khaarijinta iyo weerarada ismiidaaminta ee lala beegsan karo dibadda iyo gudaha soomaaliya ayuu yidhi sanadkii laba kun iyo labayo tobankii ayaa dowladda maraykanku sheegtay inay saddex milyan oo dollar ay ku doonayso sakariya ismaaciil kaalintiisa iyo jegadiisii ururka al-shabaab awgood guddoomiye kaliil ayaa haddaba ka hadlay sida sarkaalkan al-shabaab laga yeelayo
sakariya waa nin muxuu ahaa soomaali ah waa nin muxuu ahaa gobolkan gada u dhashay dowladaha muxuu ahaa ajnabiga ahoo raadinayana kollay xilligaasi waxa uu ahaa iyo haatan waxa uu yahay wax kala gedisan weeye waana muxuu ahaa waa laga wada hadli doonaa cidda lacag ku doonaysay iyo cidda muxuu ahaa si kale u raadinaysayba wadatashi baa la samayn doonaa waxa looga baahan yahay iyo waxa dowladaha shisheeye ay muxuu ahaa ku raad joogaan iyo innaga intaba iyo dhammaan dowladda wax laisku waafaqsan yahay baa la samayn doonaa haddii ala
guddoomiye kaliil ayaa intaasi ku daray inay filayaan in zakariya ismaaciil xarunta gobolka gada la geeyo ka hor intaan meel kale la geynin inkastoo aan la ogeyn goorta uu xarunta dalka soomaaliya muqdisho loo gudbin doono haddana xiriir ay v o edu la samaysay saraakiisha ugu sarsaraysa amniga soomaaliya oo ka gaabsada inay idaacadda la hadlaan ayaa sheegay in maanta ay soo bandhigi doonaan warar ku saabsan sakiriye ismaaciil xirsi aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen roobab xoogan oo sababay fatahaadda daadad khasaare badan geystay ayaa ka dhacay dalka maleeshiya kubanaan qof ayaa ku barakacay daadadkaasi khasaare laxaadlana waxay gaadhsiiyeen gobolladii ay ku fataheen daadadku ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa soo afjaray dalxiis uu ku joogay gobolka hawaayi ee dalkan maraykanka madaxweynaha maraykanka ayaa isaguna shaaca ka qaaday inuu dalkaasi khasaaruhu gaadhay uu ugu yaboohayo deeq malaayiin doolar oo lacaga haddaba goordhoweyd ayaan arrimahaasi waxaan ka waraystay xasan jaamac xasan oo ka mida ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi maleeshiya islamarkaana ku sugan magaalada kuwalalambuur ee caasimada wa dalka maleeshiya sahroy walaal meelaha ugu daran oo daadadka ay ka dhaceen waxa weeye gobolka kalantaan gobolka bahaan iyo gobolka tranganun waxaa waddankan yimaada dad badan oo soomaaliya oo arday u badan iyo dad kaloo iyaguna caafimaad u yimaada ilaa hadda mar aan la hadlay guddoomiyaha jaariyadda maxamed cabdi ioma uusan sheegin wax khasaaraha oo soo gaaray dadka soomaalida oo ardada ah oo goboladaas ku nool gobolada aad ka dhibaatada uga dhacday gobolka kalantaan iyo bahaan iyo tranganun soomaali ma joogto laakiin waxaa joogaan gobolka kadax marka isagana ilaa hadda wax khasaarahayo dadkaas soomaalida soo gaaray lama soo sheegin goboladaasi marka ay ka dhaceen ilaa hadda khasaaruhu intuu leegyahay xasan ilaa iyo hadda dadka dhimashada oo la xaqiijiyey waa sideed qof oo uu ku jiro ilmo yaroo sided iyo toban bilood jira waxaa kaloo dadka ilaa hadda guryahoodii laga soo daadgureeyey waa boqol iyo lixdan kun oo qof dadkaasoo dawladdu ay usoo daadgureysay meelo ay ugu talagashay iyo iskuullo ka baxsan goobaha ay dhibaatadu gaadhay daadadkan waa kuwii ugu xumaa ilaa laba kun iyo tobankii oo ka dhaca wadankan malaysia waxayna kusoo aadeen run ahaantii sanad duuladii tobnaad ee kasoo wareegtay tsunamidi markay ka dhacday koonfur bari asia dadka ayaa waxaad moodaa markaad fiiritid tviyada ka fiirisid inay ku dhex soconayaan webiyaal dhulkii o dhan baa wuxuu isku bedelay webiyaal dadka ayaa biyo waxay u joogaan caloosha marka qaabka keliya dadka lagu daadgureynayo waa diyaaradaha helicopterska oo dawladdu ay isticmaalayso iyo doomo ayaa dadka cuntana loogu geynayaa laguna soo daadgureynaya meesha looga soo saaraya waa roobab aan kala istaag lahayn oo weli soconaya ilaa iyo hadda codbixiyeenada wadanku waxay sheegayaan ilaa iyo arbacada soo socota in laga yaabo in roobabkan ay sii socdaan oo gobollo ayaa ilaa hadda xaaladooda khadka cas la shiday si dadku ay isku ilaaliyaan ama ay u digtoonaadaan waxaa kamid a gobolka johoor oo dawladdu ay aada uga dayranayso in isagana laga yaabo inay daadadku soo gaaraan gobolka anagu aan ku nool nahay ee snalgoor ayaa laftigiisa laga yaabaa inay soo gaaraan marka waa roobabkaas oo xadkoodii dhaafay biyaha ayaa waxay marayaan guryaha saddexda dabaqa ayaa ayaa qarsoomay meelaha baroniga lagu ciyaaro ayaa waxay moodeysaa inay yihiin ceelal marka waa roobabkii oo xadkoodii dhaafay waan gartay marka xaggey istaagi karayaan dayuuradahan helicopterka ama qumaatiga u kaca siday suuragal u noqonaysaa meelaha sidaa biyuhu fadhiyaan diyaaradu intay soo fadhiistaan inay dadkii qaadaan
diyaaradu waxay ku dul istaagayaan saqafiyo iyo meelo loogu talagalay dadka oo wax badbaadinaya ama kooxaha gurmadka ah ee dawladdu u diyaarisay ayaa ku daadanaya oo dadkii soo ururinaya oo keenaya meelihii ay dawladdu ugu talagashay ra-iisul wasaaraha oo soo gaabiyey safar uu ku jiray oo fasax uu ku maqnaa ayaa shalay warbaahinta kula hadlay garoonka la yihahdo suldaan ismaaciil wuxuu dadka u sheegay in dawladdu ilaa hadda shan boqol oo milyan oo lacaga ay ugu talagashay inay masiibada kaga qabato dadka dibadejintooda dambe markii daadadku ay istaagaan iyo hadda dadka badbaadintoodaba waan gartay marka xaggee la geynayaa dadka ma goboladooda meelaha qalalan baa la geynayaa mise gobollo kalaa loo dhoofinaya dadka iyagu ku barakacay la sheegaya inay laba boqol oo kun oo qof ay ku dhow yihiin daadadkaasi
dadkan waxaa la geynayaa goobo loogu talagalay oo ka baxsan meelaha ay daadadku saameeyeen iskuullo jaamacado ka baxsan goobahaas ayaa la geynayaa oo gobolada kaleoo fiyow ah meelahaas ayaana lagu quudinayaa inta xaaladoodu ay biyihii ay ka dhaanayaan dhulkii ay ku noolaayeen oo noloshii dib ugu soo noqon doonto inay gooyeen biyahaas korontadii oo dadka u ahaa lafdhabarka sidoo kale biyihii baa go-an waxyaalihii kaabayaashii dhaqaalaha oo dhan wadanka ayaa gobollada ka go-an oo dadku dadka ilaa hadda aan lasoo badbaadinin oo biyaha ku dhex jiraaya waxay cabayaan biyaha roobka ma haystaan biyo nadiif ah sidoo kale koronto ma haystaan marka dhibaato aada u weyn baa xagga kaabayaasha dhaqaalahana gaartay waan gartay intee in la-eg bay markaa iminka socdaan roobkani ilaa iyo jimcadii ayay hadda socdaan waxaana la qiyaasayaa ilaa iyo arbacada soo socda inay taa usii socdaan oo roobabkan ayaa waxaa keena dabaylo la yidhahda monsoon rains oo mostly ka da-a bishan december confubery asia ka da-a waxaa laga yaabaa inay sii socdaan maadaama ay yihiin roobab sanadla ah oo sanad kasta waktigan ka da-a oo ay keenaan dabaylaha noocaas ah
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamac xasan oo ah arday ku sugan magaalada kualalambur ee dalka maleeshiya oo khadka telefoonka ugu warramay waryaheena sahar ciidla nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan saraakiil ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca qaybtiisa gobollada dhexe ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay soo hubaynayso kooxo ururkaasi dagaal kula jira ururka ayaa sheegay in muddo aada u dheer ay deegaano ka mida gobollada dhexe ay gacanta ku hayeen ururka ahlusunna waxa ay diideen dowladdu in ay waxaanay sheegeen halkii ay dowladdu ku abaal marin lahayd in haynta ay gacanta ku hayeen goboladaasi ay haddana dowladdu ku dhaqaaqday falal ay kusoo hubeynayso kooxa iyaga kasoo horjeeda ururkaasi ahlusunna ayaa eedeyntaasi dowladda usoo jeedinayo waxay ka sheegeen shijira iyadoo ay ku qabteen magaalada nairobi wariyaha v o eda maryan maxamuud bare ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi qaar ka mida mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan ka dhexeeyay gobolada dhexe cabdirasaaq maxamed cali al ashcari gudoomiyaha golaha fulinta ahlusunna waljamaaca ayaa ka hadlay dagaaladaasi isagoo ku eedeeyey kooxo uu sheegay inay dowladdu gadaal ka riixayso xadgudubyo ay u geysteen shacabka deegaanada ay maamulaan ku dhaqan cabdirasaaq al ashcari oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa sheegay in ahlusunna waljamaaca ay shabaab u babacdhigeen iyagoo muujiyey in kooxdaasi ay dadka soomaalidu iska celin karaan sidaa darteedna ay xilligan wixii ay dowladda ka sugayeen dhibaatooyin liddi ku ah loo geystay isagoo dowladana ku eedeeyey kooxa ay soo abaabushay inay ahlusunna waljamaaca soo weerareen dhibka meeshaa ka dhacay ayaan waxaan rabnaa inaan cadayno sida wax u dhaceen iyo cidda geysatay waxaan wada ogsoonahay ahlusunna waljamaaca gobolada dhexe markii ay howlgallada ka bilowday iyo gado intaba waxay ahayd dadka keli ah oo tusayey kooxahan khawaarijta shabaab in ay yihiin dad soomaali ay iska celin karto ay wax iska dhigi karto waxa ay sugaysay waxay ahayd maadaama ay shacabkii deegaanada joogay ay iyagu waxqabsadeen haddii dowlad kumeel gaara laga gudbay oo dowlad maaragta rasmi ah loo gudbay dowlad taakulayda waxbarashada ka taageerta caafimaadka ka taageerta agoonta iyo naafada daryeesha laakiin beddelkeedii waxa ay heleen waxay noqotay kooxo dowladdu soo abaabushay oo burcadbadeed iyo shabaab isugu jira in dowladdu ay ku soo hubayday deegaankiina lagu soo weeraray cabdirasaaq maxamed al ashcari gudoomiyaha golaha fulinta ahlusunna waljamaaca waxaa howlgalka amisom uu ugu baaqay inaanan loo adeegsan deegaanada xasiloon in aanay nabadgelyadooda wax u dhimin waxaa loo keena amisom waxay ahayd meelaha aan nabaddu ka jirin inay taageeraan waxaa loo keena amisom waxay ahayd meelaha cadowga oo joogo inay cadowga ka sifeeyaan meelaha khalqalku ka jirana nabadgelyada ay kusoo dabaalaan haddii arrinteedu ay sidaas ahayd amisom waxa aan kula talinaynaa waxay tahay in aan loo adeegsan meelaha nabaddu ka jirto inay nabadda ka qaadaan dhowaan ayaa gobolada ay maamulaan maamulka ahlusunna waljamaaca waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya ciidamada ahlusunna iyo maleeshiyaad maryan maxamuud bare v o a nairobi dhinaca kalena maamulka gobolka galguduud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya inaan wax luga ku lahayn colaadaha gobolada dhexe ee soomaaliya ka socda ururka ahlusunna waljamaacana uuna ahayn shakhsi iyo labo gudoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliye cirfo ayaa khadka telefoonka iigu warramay
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal aada aad mahadsan tahay runtii sargaalkaasna anugu hadda magaciisa ma garanayo mana dhegeysan hadda shirkiisa jaraa'id laakiin gobolkan galguduud dowladda federaalka ayaa maaragtay way joogtaa shaqooyin badanna way ka haysaa shacabka deganna dowladda ayay maaragtay la shaqeeyaan hadday tahay dhanka ammaanka iyo dhanka horumarkaba ma jirto dowladda federaalkaahi cid gaar ay hubeynayso iyo burxalbadeed gobolkan jooga inta anigu aan la socdo gobolkaani runtii waa meel runtii aada iyo aada u wanaagsan marka waxaan is leeyahay arrintaasi arrin saxa maahan waa arrin maaragtay aan maaragtay madmadow badan uu ku jiro sida uu yidhi aan filayaa sargaalka aada sheegaysa waan gartay waxaan ognahay in ururka ahlusunna waljamaaca uu ku xoog badnaa goboladaas islamarkaasna la sheego in al-shabaab sababta ay u geli weydey ururka al-shabaab uu u geli waayey deegaanadaas ay tahay iska caabinta iyo difaaca ururka ahlusunna waljamaaca kaga jiray dhinacaas sarkaalku wuxuu sheegay in meeshii dowladdu ay abaal marin lahayd ururka ay wax ka duwan samaynayso oo ay xagaldaacinayso dadaaladii ay sameeyeen jawaabtaada walaal dee horta ahlusunno muslimiinta oo dham ah waa caqiida ahlusunno gobolkan dadka deganna runtii dadkii shabaab iska caabiyey deegaanadooda in badan oo kamida gobolkan u diiday iyo deegaano kale sida mudug iyo inay usii gudbaan kashaba way ahaayeen dadka gobolka gobolkani ku noolaa laakiin ahlusunnadii noocaas aheed oo sidaa u dagaalantay deegaankan difaacday waxay isweydiin tahay ma shaksi iyo labo iyo saddexba mase waxay ahaayeen shacabka gobolkan iyo in kale oo gacan siinaysay shacabkii noocaas u dagaalamayay hadday ahaayeen culimo ganacsato odayaal dhalinyaro haween mas-uuliyiin kala gedisan dhammaanba gobolka ayay ku sugan yihiin maantana waa kuwa howlaha ka soconaya gobolka gacanta ku haya dowladdana la shaqaynaya shacabkoodiina maaragtay doonaya inay horumar maaragtay runtii lagu diirsan kara ay gaarsiiyaan iyo ammaan marka hadee shaksi iyo labo iyo anugu ma garanayo hadday dadka iska leeyihiinada waxay ayagu leeyihiin ay tahay oo siday doonaan ay u isticmaalaan hadda dhinac ay doonaan bay u dhigaan
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliye cirfo oo khadka telefoonka igu warramay halkaad nagala socotaanna waa v o a washington
haatanna waa ciyaarihii waxaa inoo hayaa maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo caalamka xubinteenna saakana gebi ahaan waxaannu kaga hadlaynaa horyaalka dalka ingiriiska ee bremier leaga loo yaqaano waxaana marti ugu ah wariyaha v o eda ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota maxamuud masacade maxamuud su-aasha koodan ku weydiinaya waxay tahay waxaan ognahay in lagu jiro xilligii ciidda masiixiga dalalka yurub guud ahaan si ka duwan sida dalka ingiriiska dalalka kale yurub way nastaan laacibiintii iyo ciyaarahaba waa laga fadhiyaa hase yeeshee dalka ingiriiska tartamadu way socdaan weliba si xiriir ayay u socdaan waxaan ognahay in jimcihii la ciyaaray sabtidii shalay in la fadhiyey maantana loo ballansan yahay bal kooxaha isku aadan iyo kuwa aad ka tilmaami karayso kuwa ay yihiin maxamed aad baad mahadsan tahay waa sidaas aad u sheegtay dabcan hal kulan mooyaane inta kale maanta ayaa la ciyaarayaa oo dabcan weliba kulamo aada u adag ayay kooxuhu iskaga hor imaanayaan sida ad sheegtana xilligan sandheero waa xilliga kooxuhu ay kala tagaan oo markaasi ay dhacdaba in horyaalku uu dhinac u dhaco inkastoo ilaahay hadda kulamadii lasoo ciyaaray aad moodo in laisku dhegan yahay haddii aan jaleecno kulamada ugu adag ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kooxda tottenham hatspur iyo manchester united ayaa waxa ay ku kulmayaan garoonka white hart lane ay leedahay kooxda tottenham labadan kooxoodba bilowgii horyaalka ma aanay wanaagsanayn oo dabcan guuldarooyin fara badan ayay la kulmeen laakiin dhowrkii kulan oo ugu dambeeyey waxaad moodaa inay madaxa ciidda ka ceshanayeen oo kor usoo kaceen marka wuxuu noqon doonaa kulankaasi kulan aada u adag oo dabcan si gaara isha loogu hayo sidoo kale kooxda southampton waxay garoonkeeda ku martigelinaysaa oo la ciyaareysa kooxda chelsea oo iyadu intii uu hadda horyaalkan soo bilowday hal kulan oo keliya laga badiyey islamarkaasina horyaalkeedu haatan hogaaminaysa marka kulankaa chelsea iyo dhex maraya southampton dabcan wuxuu noqon doonaa kulan si gaara isha loogu hayo haddii dhibca ay chelsea cidi kala hadli kartana dabcan waxay noqon doontaa southampton sidoo kale kulanka kale isaguna xiisaha le waxaa sanders kaga hor imaanaya kooxaha westham united iyo kooxda arsenal dabcan westham sanadkan banooni aada qurux badan iyo weliba guulo lama filaana ayay ka gaartay horyaalka sanadkii hore waxaa la xasuustaa in macalinkan sam aladis ay taageerayaashu ku tilmaamayeen inuu yahay nin kooxdiisu ay banooni xuntaha islamarkaasina sumcaddi iyo magicii ka dila westham ay tahay in shaqada laga heriyo laakiin hadda waxaad moodaa taageerayaashu inay aada u taageerayaan oo macalinkani hadda banoonin qurux badan buu soo bandhigay meel sare ayuuna horyaalka hadda kaga jiraa waan gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa weriyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud masacade oo igala qeyb gelayay barnaamijka ciyaaraha ee saakiyo caalamka aad baad umahadsan tahay maxamuud adigan badan waa thank you intaaynu dhegaystayaal xubintan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag maxamed sandheere ayaa inala socotiinaya ciyaarahaasi halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha muusigaas idin soo gaadha waa heestii aan babaxay codka axmed cali cigaal
heestaasi aan babaxaya socodkii iyo fanaankii axmed cali cigaal waxay dhegeystayaal u dambeyen barnaamijka garoonnimo inta haddii la idhahdo afarta maanta aynu kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibadda v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.